labadii maalmood ee lasoo dhaafay degmada wallaweyne gobolka shabeellaha hoose waxaa ka taagnaa isku dhacyo goosgoos ah oo dhex marayay rag ku labisan dirayska ciidamada dowladda soomaaliya wararka ka imanaya deegaanka ayaa sheegaya in laba ka mida booliska degmada ay ku dhinteen rabshadahani dad kalena ay ku dhaawacmeen qaar ka mida odayaasha deegaanka ayaa cabasho iyo qayladhaan ka muujinaya isku dhacyadan waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ciise macalin yaasir oo ka mid ah odayaasha deegaanka wuxuuna uga warramay raggan hubaysan ee diriraya inka dheer makoyga afduuye ilaa leebo iyo waxay isgirabgiriyeen baabuurka shaagiisii horena xeyl baa taagan oo dhowr milyan rabta shaagii dambena dhowr baa taagan shaati tuutaa oo kala kaanaa la wataa oo sarwaal tuutaa laga qabaa kabagacataa la wataa mid wuxuu wataa shaati joog hal jooga tuuta ah laba nin loo kaydiyey marka ciidamo waa kuwi aruursad oo uniform leh oo discibliin leh oo socodkooda hataa shacabka laga yaqaan marka waxaan hadda maanta xabadihii magaalada walaweyna dagaalka ka socdaa anaad dhiganaya isbaarada iyo anaad dhiganaya laisku haystaa dagaalka walaweyn ka socdaa ma dagaal la iska soo horjeedo oo rasaas la isla dhacaya mise waa wax un goosgoos ahoo mararka qaar dhacaya waa goosgoos maahan hadda salaysay u bilaabatay hadaka xoogaa qabowday haddana hadda waa dhacaysaa waa laisku bilaabay marka waxay isku haystaan waa isbaaro walaweyn dhex taalla oo labada dhinac ee diriraya ee maleeshiyaadka aad ii sheegtay uu midba doonayo inuu isaga dhigto waxaa burubay ha saas weeyaan qolo booliska kuwii deegaanka u dhashay maaha waa dad meelo kale ka yimid oo kaga soo guuray waa gartay ilaa iyo iminka intii ay bilowdeen rabshadahan aad sheegaysaa mise qofood baa wax ku noqotay wax dhimasho iyo dhaawac lagu sheegay maanta dhaawacyada anigu hadda ma jirin kow looma dhigan daalibka waa cilmi shaydaan dhowraa ka dhaawacantaa layidhi laakiin laba nin oo bulisoon waxba galabsanaa ku dhimatay ma garad dhaqdhaqaaqa deegaanka iyo noloshii caadiga ahayd sidee u socotaa markaa waawayi ganacsiga waa xerin magaalada baraka ay ku dhow yahay tuulooyinkii ku xeernaayna kadaalika waay roobadaaba kor loo qaadi karinba oo nin walbaba wuxuu iska fiirinaya waxaan jarnimada qoyl wata moobeel ma noolo saaq waxoon ma noolo marka waxaas anig wax oo siyaasad inay ka dambayso maahe wax weligaan adduunka ku aragna maaha gobolkan shabeellada hoose ilaafooyinkiisa waa badnaayeen guulooyin badan baa laga gubay kormaayo badanaa ka dhacay isbaarooyin badan baa ka dhacay dowladda culeydka ay saartay ciidamay dhex dhigtay ana soomle wax walba leh oogaas ilaafooyin waa laga qaboojiyey marka hadda waxay kusoo kusoo fatahantay walaweyn iyo leego ilaa buura kale ay hadda kusii socdaan ciidamada dowladda aluuliya ciidamada dowladda xaggay joogaan maalmin kaba dacasi iyo shaasi tuutaa xamarka soo iibsado tuuga xagee ku noqday dowladdaan ugu baaqaynaa inay culeyska saarto sida wasiirka amniga taliyaasha ciidamada kala duwan haddaysan yeelin waa si labasoka ka dhacdoo kalaa ka dhici doonta kudhacyadan iyo isbaarooyinka laysku haysta goormay bilowdeen mudooyinba waa socdeen laakiin annaga hadda wiilganay ay nagu cusub yihiin sakaabka waa ku dhibooday oo dhibaatooyin bay ku qabaan deegaanka kadaalika habeenkii tuulooyinka ay inta ku foofaan naadihii kufsi iyo dhac iyo guriyii inay baasaan shalay bilaabatay shalay shalay xabadahan kooska laakiin horey goosgoos waa jireen dad reerka ay ku jireen waa jireen osbaaradaas in dad la baasa in baabuur la leexsada in naaga la kufsada waxaasoo dhan horey horey ay usii jireen laakiin xabadahan iskor imaanka oo anaa dhiganaya anaa dhiganaya shalay bilaabatay ma garan ciise macalin yaasir oo khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a